bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa halkan maanta war-saxaafadeed u qabanaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ereer puntland guddiga dowlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dadban ee puntland waxaa maanta oo taariikhdu tahay sideedii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lixiyo toban aanu halkan idinku soo gudbinaynaa jadwalka doorashada qeybtii u dambeysay ee doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee golaha shacabka soomaaliyeed taasoo ah lix iyo toban kursi oo ka mida toddoba iyo soddon kursi oo puntland u matelaya baarlamaanka soomaaliya sidaad la socotaan waxaa horey loo qabtay labiyo labaatan kursi doorashadooda iyadoo mid ka mida kuraastii labiyo labaatanka ahayd uu geeriyooday mudanihii ku soo baxay allaha u naxariisto daahir xaaji geelle faarax kursigaasi waxa uu ka mid yahay lix iyo tobanka kursi ee hadda udee hadda doorashada gelaya iyadoo loo maray habraac ay soo diyaariyeen guddiga hirgelinta guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo iyaga ku qaabsan qaabilsan sameynta shuruucda iyo habraaca doorashooyinka sidaa awgeed waxaa lagu wargelinayaa ergooyinka dooranaya lix iyo tobanka kursi ee harsan inay ku soo xaadiraan muddo laba maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa maanta oo khamiisa taariikhduna tahay siddeeddii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa murashaxiinta lix iyo tobanka kursi ee doorashadooda ka qayb qaadanaysa dhammaantood inay isdiiwaangeliyaan muddadaas aan soo sheegnay sidoo kale waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa go-aankii laga qaatay kuraastii qoondada haweenka guddiga doorashada iyo dowladdu iyagoo ka duulaya qodobka shanaad ee warmuurtiyeedkii madasha hogaamiyayaasha qaran afartii ilaa lix iyo tobankii sebtembar ee magaalada muqdisho ay ku gaadheen ee xaqiijinta qoondada haweenka farqadiisa shan dhibic afar waxay si wada jir ah isula qaateen dowladda iyo guddigu astaynta afar kursi oo haweenka kelihii ku tartamayaan kuraastaas oo kale ah ee beesha majeerteen cismaan maxamuud jifoy jifooyinka isxul kursiga labaad cumar maxamuud jifida cabdi ciise beesha dhulbahante maxamuud garaad beesha jaamac siyaab beelaha bahanugaaleed beesha xasan ugaas ugu dambeyn guddigu wuxuu u mahadcelinayaa beelihii iyo isimadii soo gudbiyey qoondada haweenka waa mahadsantihi
bismillaah sidaa loo sheegay waxaa guddigu isla qaatay go-aamadaas maantay iyadoo aada iyo aada muddo badan loogu soo jiray hawsha tan haddeer muddo dhowr bilood ay socotay waxaynu isla ognahay in la qabtay labiiyo labaatan kursiyo hore sidii loo sheegay waxaa hakad galay iyaamo arrimo farsamo awgeed shaqadii waynu la wada soconnay intaa haddana maadaama muddadiiba iska soo koobantay oo la rabay inay doorashadu qabsoonto laba kun iyo lix iyo tobanka gudaheeda waxay noqotay in gadaal laysu weydiiyo sida ugu dhaqsaha badan in loo dhammaystiro kuraasta harsan waxaanu jecel lahay haddii ilaahayga idmo kuraasta doorashadoodu inay isniinta ilaa axadda ilaa isniinta ugu dammayntii inay soo gabagabowdo iyadoo oo muddo badan aanu ku jiray howl badan oo ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka beelaha kuraasta dadka isku hayey ay ka mid tahay ay ka mid tahay qoondada haweenka oo iyaduna caqabad badan nagu ahayd oo in badan aanu la tacaamulaynay isimadii iyo beelihii iyo nabadoonnadii hawshaas looga baahnaa waxaanu aada iyo aada ugu mahad celinaynaa isimadii intii lagu wargeliyey inay soo gudbiyaan qoondada haweenka soo gudbiyey waxaan kale oo iyadana waxa weeye uga cudadaaraynaa ciddii ku guulaysan weyday inay sidii looga baahnaa usoo gudbiso inaanu haddee u astayno taasoo ahayd mandate-ka iyaga inaan isla qaadanno go-aanka kama damaystaa maamulka iyo guddigu isla qaataan runtii arrintaa waanu samaynay waxaanuna ku rajo weynahay in lagu qanci doono oo cid walbiba ma garanaysaa si nadiif ay usoo gudbin doonto ergadii si ay ergadaasi ukaladoou kala doortaan murashaxiinta ku tartami doona kuraasta dumarka gaarka ugu astaysan ha ahaato ama kuraasta ragga iyo dumarka waa ku tartami doonaan ha ahaatee waxa weeye marka intaa weeye wargelintayadu waxaan rabaa inaan sii ta'kiidiyo kusii adkayo waxaanu ka codsanaynaa murashaxiinta lix iyo tobankaa kursi ee maanta iyo khamiisa inta ka hadlay iyo berioo jimcaha inay is- isdiiwaan geliyaan sabtida haddii la gaaro ee ciddii diyaar u ah doorasho ee doorashadu inay bilaaban doonto haddii ilaahay ga idmo sabtida iyo axadda wixii haatan ee dhammaystirmi waayana ugu dambaynta isniintaa lasoo dhammaystirayaa waxay noqon doontaa haddii ilaahay ga idmo isniinta haddii la gaaro sida een, korna loo ka soo sheegay madasha soomaaliya oo hadda fadhida nala ku soo wargeliyey inaan isniinta wixii ka dambeeya bisha labaiyo tobankeeda ku- ee, ku aadan ay doorashadii sooba gabagabowday oo hadda doorasho gadaal loo wargelinaya iyo cidda go- doorasho gadaal loo qabanaya ayan jirin si marka fursadda iyo jaaniska looga wada faa'iidaysto waxaan ku wargelinaynaa ee, xildhibaanada murashaxiinta u ah ee, murashaxiinta ee, doonaya inay xildhibaano ka noqdaan xildhibaanada laba kun lix iyo tobanka ee dowladda federaalk soomaaliyeed inay si deg dega isu soo diiwaangeliyaan ergooyinkuna si deg dega u yimaadaan Ee, intaasaan odhan lahaa waxaan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba bahda saxaafadda oo mar walba nagula howlan arrinta ee, wacyigelinta iyo wargelinta ee, bulshada waa mahadsantihi